Ishacya cutubka labayo labaatanaad kanu waa war culus ee dooxada muujinta ku saabsan war maxaa idinku dhacay oo aad dhammaantiin guryaha dushooda la korteen magaalada qaylada iyo bulxanku ka buuxaanay magaalada farxadda badanay kuwa dhexdaada lagu laayay seef laguma layn dagaalna kuma ay dhiman taliyayaashadii oo dhammu way wada carareen oo qanso la'aan iyagoo ah ayaa la xidhay inta laga helay oo dhan waa la wada xidhay inkastoo ay meel fog u carareen sidaas daraaddeed ayaan idhi aniga iga sii jeesta si qaraar baan u ooyi doonaa ha isku daallinina inaad dadkayga iga qalbi qaboojisaan waayo waa maalin ay naxdin iyo ku tumasho iyo isku qasnaanu sayidka ah rabbiga ciidamada ka imaan doonaan oo ay dooxada muujinta ku dhici doonaan waana wakhti derbiyada la dumin doono oo buuraha lagu qaylin doono oo reer celaam wuxuu qaatay gabooyihii oo gaari fardoodyo iyo rag fardo fuushan baa la socday oo reer qirna gaashaankii buudaha ka qaaday oo waxay noqotay in dooxooyinkaagii ugu wacanaa gaarifardoodyo ka buuxsameen ragga fardoolayda ahuna waxay isku diyaariyeen iridda horteeda oo isna wuxuu banneeyey daahii dadka yahuudda ah oo aadna maalintaas waxaad aad u fiirisay hubkii guriga keyntayiil oo weliba waxaad aragteen in daldaloolka magaalada daa'uud ay badan yihiin oo waxaad isku soo wada ururiseen biyihii balliga hoose oo waxaad tiriseen guryihii yerusalem oo waxaad guryihii u dumiseen inaad derbiga adkaysaan oo weliba biyihii balligii hore waxaad biyoxidheen ugu samayseen labada derbi dhexdooda laakiinse ma aydan fiirin kii waxaan sameeyey mana aydan u jedsan kii waxa hore sameeyey oo sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu maalintaas dadka ugu yeedhay oohin iyo madaxxirnaan iyo dharjoonyad ah guntashadiisa oo bal eeg waxaa jira farxad iyo raynrayn dibi la qalo iyo idin la gowraco hilib la cuno iyo kamri la cabo oo waxaa la yidhaahdaa aynu wax cunno oo cabno waayo barito waynu dhiman doonnaaye oo rabbiga ciidamada ayaa waxaan dhegaha ii saaray sida xaqiiqada ah xumaantan laydinkama mayrin doono jeeraad dhimataan ayaa sayidkoo ah rabbiga ciidamadu leeyahay sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay kac oo waxaad u tagtaa shibna oo ah qasnaajiga guriga u sarreeya oo waxaad ku tidhaahdaa waadiga qabrigaagii halkan ka qotay oo xabaashaadina meel sare ka qotay oo dhagaxaanna hoy ka samaystay bal maxaad halkan ku samaynaysaa oo yaad halkan ku haysataa bal eeg ninka xoogga badanow rabbigu xoog buu kuu tuuri doonaa aad buu kuu qaban doonaa oo hubaal sida kubbad oo kale ayuu kugu wadfin doonaa dhul weyn oo ballaaran oo halkaasaad ku dhiman doontaa oo gaarifaradiyooyadii sharaftaaduna halkaasay joogi doonaan adigoo ah ceebta gurigii sayidkaaga oo waxaan kaa edhi doonaa derajadaada oo jagada aad joogtana isaga ka soo dejin doonaa oo waxaan maalintaas u yeedhi doonaa addoonkayga elyaqiim ina xilqiya oo waxaan isaga xubin doonaa suluggaaga oo waxaan ku adkayn doonaa dhaxirkaaga oo dawladnimadaada isagaan u dhiibi doonaa oo isna aabbe buu dadka yeruusaalem deggan iyo reer yahuudda uu noqon doonaa oo furihii guriga daa'uudna garbihiisaan saari doonaa oo wuu furi doonaa oo ninna ma xidhi doono wuu xidhi doonaa oo ninna ma furi doono oo waxaan isaga u dejin doonaa sida dhidib meel adag haysta oo isna wuxuu reerka aabbihiis u noqon doonaa carsi sharaf badan oo waxaa korkii laga lalmin doonaa sharaftii reerka aabbihiis oo dhan dhasha iyo farcanka iyo weelasha yaryar oo dhan koobabka iyo xataa sibraarada waaweyn oo dhanba oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay maalintaas dhidibkii meesha adag ku dhuuqsanaa wuu ka sibmi doonaa oo intuu jabo ayuu dhici doonaa oo culayskii saarnaana waa la baaba'in doonaa waayo rabbiga ayaa saas ku hadlay